halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabti waana afar iyo labaatanka bisha noofembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuca
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi axmed oo maanta booqday deegaanka tukarraq ee gobolka sool halkaas oo ay dagaallo ku dhex mareen ciidamo ka tirsan somalilan iyo puntland welina isku hor fadhiya
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruuto oo waqooyi bari waddankaasi kenya ka sheegay in kenya ay ka shaqaynayso sidii ay si rasmiya ugu furi lahayd xadka kenya iyo soomaaliya safiirka soomaaliya u jooga maraykanka donald yamamoto oo sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay u baahan yihiin isdhexgal xoog leh iyo wada shaqayn joogto ah
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan warbixin cusub oo sheegaysa in isbeddelka dhanka cimilada uu maraykanka ku keeni doonto khasaare gaadhaya boqolaal bilyan oo dollar marka la gaadho dhammaadka qarnigan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imanaya soomaaliya ayaa sheegaya in ku dhowaada toban askari lagu dilay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ay waddada u galeen kooxda al-shabaab kolaya ciidan oo marayay inta u dhexaysa deegaanka qalimow ee iyo weliba golooley dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ciidanka la weeraray ay saarnaayeen laba gaadhi oo minibas ah iyaga oo ka soo laabtay magaalada jowhar halkaasi oo ay u tegeen howlo tiro koob ciidankaha weerarka ayaa isugu jiray qarax miino iyo weliba rasaas lagu furay gawaadhida ay ciidanku saarnaayeen ma jiro waxwar ah oo mas-uuliyiinta shabeelle maahir shabeelle iyo weliba kuwa militariga soomaaliya ay ka soo saareen weerarkan maanta deegaanka u dhexeeya qalimow iyo galooley ayaa waxaa hore dhowr jeer loogu weeraray ciidamada militariga iyo weliba kuwa amisom ka tirsan sidoo kalena waxaa lagu dilay qarax miino laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle roob xoog leh oo ka da-ay waqooyiga gobolka californiya ee dalkan maraykanka ayaa si weyn u caawiyey dadaalada lagu doonayo in lagu damiyo dabkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca gobolkaasi inkasta oo roobkani uu gacan ka geystay daminta dabka haddana waxaa la sheegay in uu sii murjiyey dadaalada ay shaqaalaha gurmadka ku baadigoobayaan meydadka dadka ku dhintay dabka kooxaha gurmadka ayaa burburka hoostiisa ka baaraya dad la la-yahay oo aad loogu badinayo inay dhinteen ilaa iyo sideed boqol oo mutadawiciin ah ayaa jimcihii shalay ka qayb galay howlgalka gurmadka ilaa iyo hadda dabka gobolka californiya ayaa sababay dhimashada afar iyo siddeetan ruux halka la la-yahay shan boqol saddex iyo lixdan kale roger stone oo ah qoraa u dhow islamarkaana uu ku kalsoon yahay madaxweyne donald trump ayaa shalay sheegay inuu helay dalab ah in uu wada xaajood ama wadahadal la yeesho kooxda gaarka u ah ee hogaaminayo robert muller jeremi corsi ayaa isagu dhankiisa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeriya ka bixiyo waxa uu kala hadlaya kooxdan uu hogaaminaya muller oo iyagu baadhaya faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimada dalka maraykanka ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii kooxda muller ayaa corsi weydiinaya su-aalo ku aadan xidhiirka ka dhexeeyey roger stone iyo weliba shabakada wikileaks taasoo sirdoonka dalka maraykanku ay hadalka amaba ay baadhitaankii kusoo gebagabeeyeen inay ruushka siiyeen xog uu soo jabsaday taasi oo saamaysay ololihii doorashada ee hillary clinton wadahadalkan kooxda muller ayaa gacan ka siinaya kooxdaasi inay haddii stone iyo weliba xubnaha kale ee madaxweyne donald trump u dhow ay wax ku ogaayeen qorshaha wikileakis ahaa xogtan inay baahiyaan ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii bas xawaare ku socday oo ay saharraayeen uu ku dhacay meel kanaal ah oo ku taala koonfurta dalka indiya wararka ayaa sheegaya in dadkaasi geeriyooday ay u badnaayeen arday baramawesharaan oo ah ku-xigeenka madaxa wasiirada maamul goboleedka karnataka ee dalkaasi ayaa sheegay in shilku uu maanta oo sabti ah ka dhacay aagga mandia kadib markii wadihii gaarigii uu lumiyey xakameynta baska oo xawaaro sare ku socday sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in howlaha gurmadka wax lagu baadagoobaya ay weli socdaan booliska oo gujiisi wata ayaa gaaray goobta halka uu shilku ka dhacay waxa ay boqol iyo shan kilomitir koonfur galbeed kaga beegan tahay bangaloor oo ah magaalo madaxda maamul goboleedka karnataka wakaalada wararka hindiya ee bress trust waxa ay sheegtay in dadka shilka ku naf waayey ay u badan yihiin arday iskuulka ka soo laabanaysay
galab wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo oo idinka imanaysa washington aynu ku bilowno dhanka iyo kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruuto ayaa sheegay in kenya ay ka shaqaynayso sidii ay si rasmiya ugu furi lahayd xadka kenya iyo weliba soomaaliya hadalkan ayuu ka sheegay safar uu ku tegay degmada dhadhaab iyo weliba faafi aan idhaahde oo ka tirsana maamulka deegaanka gaarisa ee waddankaasi kenya warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire socdaalka madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruuto uu ku maraya qeybo ka tirsan degmada dhadhaab iyo degmada faafiga dulucdeedu waxay ahayd in lacag caruuris loo sameeyo madaarista iyo goobaha kala duwana diinta islaamka lagu barto taasoo william ruuto uu aruuriyey lacag kor u dhaafaysay labaatan milyan oo lacagta dalkani kenya dayactir iyo dibdhismo loogu samaynayo masaajida iyo madaarista iyo dugsiyada malcabadaha diinta islaamka lagu barto ee countigani gaarisa mudane william ruuto oo ka hadlayay degmada dhaab ayaa sheegay in ay waddo weyn oo isku xiri doonto gobolkan waqooyiga barya dalka kenya haatan dhismaheedu gabagaba marayso tunajenga barabara tulimaliza barabara kutoka modika kwenda nuno waxaan dhammaynay waddadii isku xidhaysay modikari ilaa iyo nunow sidoo kale boqol iyo afartan kilomitir oo haddana laami ayaynu ka bilownay nunow ilaa madoogaashe taasina waa inaga dhammaatay sidoo kale haatan waxaan gacanta ka jarnay heshiiskii iyo dhismihii waddada madoogaashe ilaa samatar oo sii mari doonto ilaa iyo deegaanka habaasweyne sidoo kale waxaad ka hadasheen oo idi weydiisay wadada modikarey ilaa degmada libooyo isku xiri doonto ee dhadhaab dhex mari doonto taasina waxaan idiin sheegayaa in hadda lagu hayo gacanta qorsheynta waddadaasi bilaha soo socdo waxay noqon doontaa in waddadan ay noqoto wadda laamiya william ruuto ayaa sidoo kale sheegay dowladdiisu haatan ay ka tashanayso hanaan walba xuduudda kenya ee soomaaliya isku xursi waafiya loo furi lahaa kadib wadahadal dheer oo uu sheegay inuu la galay gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qorano kwamba kule katika boda tuko na matatizo kwamba boda imefungwa lakini biashara bado inaendelea dhanka iyo xuduudda dhibaatooyin badan ayaa ka jiro xuduuddu waa ay xiran tahay laakiin badeecado xaaraam ayaa ka soo gelayo sidoo kale badeecadahaasi soo gelayo waxay dalkani ku soo gelayaan si sharci darri ah arrimahaasi waynu ka fadhiisanaynaa mas-uuliyiintiinana waan ka dhagaystay laakiin waxa muhiimka waxa weeye qof walboo kenyaana laga doonayo in aynu iska kaashanno ka hortegidda kooxaha argagixisada ku ah dalka iyaga ma doonayna in ay xuduudaasi ka soo gudbaan shaqaasi dhibaato u geysan karo dadka yaga waa in aynu la dagaalanaa kooxahaas dhibaatada ku haya dalka yaga ruuto oo ka hadlayay degmada dhadhaab ayaa sidoo kale ka hadlay amuuraha qaxootiga soona dhoweeyey labada xeere qaxootiya albaabada la isugu dhuftay sheegana ilaa iyo haatan in deegaanada ay qaxootigaasi ka guureen dhismooyin hay-adaha qaramada midoobey ay ka fuliyeen ay noqon doonaan kuwa ay dowladda garisa county iyo dowladda dhexe iska kaashan doonaan hanaan walboo dhismooyinkaasi dowladda dalkani kenya ay ula wareegi laheed socdaalka madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya master william samuel ruuto ayaa waxa uu noqonayaa socdaalkii ugu horreeyey mas-uul dalkani kenya ka tirsan maalgelin iyo dhiirigelin lagu sameynayo goobaha kala duwan ee diinta islaamka lagu bartay dalkani kenya gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya goobaha ugu badan ee diinta islaamka lagu barto waxay ahaayeen kuwa inta badan dowladihii lasoo dhaafay gacan bidixayn jireen mana jirin hay-ado si gaar ah ama dowlado si gaara u maalgeliyo tanina waxay noqonaysaa albaabkii ugu horreeyey dowladda dalkani kenya u furto taageerad iyo la istaagid diinta islaamka goobaha kala duwan ee lagu barto ay dowladdu si toosa u maalgelin doonto maxamed faarax shire v o a garisa
madaxweynaha somalilan muuse biixi oo safar ku jooga gobolada bariga somalilan ayaa maanta tegay deegaanka tukaraq halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamo ka tirsan somalilan iyo puntland oo dhowr jeer halkaasi dagaal uu ku dhex maray afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac ayaa safarka tukaraq ee madaxweyne muuse biixi waxa uu uga waramay wariyaha v o e da cabdixakiim shirwac madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo muddooyinkii ugu dambeeyey safar shaqo ku ee qaar ka mid a gobolada beriga somaliland ayaa shalay wuxuu soo gaadhay xarunta gobolka saraar ee caynada halkaasuu madaxweynuhu xalay ku hoyday kulanna uu la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada reer saraareed saaka hiirtii hore ayuu madaxweynuhu kasoo doqoolay gobolka saraar gaar ahaan magaalada caynabo madaxweynuhu wuxuu usoo kicitimay dhinaca gobolka sool ee magaalada laascaanood halkaasi oo markii uu soo gaadhay deegaamada gobolka sool iyo gobolka uu kala kulmayey soo dhaweyn aada u ballaaran oo ay dadiyey waayo maxamuud haddaan ku weydiiyo ceel biyood in dabcan sida oo kale madaxweynuhu markuu laascaanood soo gaadhay een, deegaanka tukaraq buu gaadhay oo jiida hore ciidamada somalilan ay joogaan dabcan hadda een, puntland xiliyo kala duwan ay ku dhex mareen colaado Een, iyada taa muxuu ku soo arkay se ilaa halku gaadhay wuxuu u ambabaxay dhanka iyo deegaanka tukaraq oo ajiida hore ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ku sugan yihiin halkaasi oo uu sii maray magaalooyinka udhexeeya laascaano iyo tukaraq ee gambadha iyo tukaraq meelaha oo dhan si fiican baa loogu soo dhaweeyey madaxweynuhu markuu gaaray tukaraq oo ajiida hore ciidamada qaranka wuxuu salaad sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka wuxuuna halkaa ka jeediyey khudbad qusaysa qiimaha ciidanka qaranka u leeyahay dalkan iyo muhiimada difaaca dalku ay leedahay halkaa ugu sugan yihiin waayahay Een, saynu ka warqabno een, eh, maxamuud deegaankan tukaraq een, ciidamada somalilan dhinac bay kaga sugan yihiin dabcan dhinaca kalena ciidamadii puntland baa ku sugan een, waa deegaan in badan khilaafaad kusoo noqnoqday een, dee sanadkan oo keliya taa xiliyo kala duwan bay somalilan iyo puntland ku dagaalameen een, safarkan madaxweynuhu goobtaasi ku tegey haddii dhinaca kale laga eego maan la odhan karin een, colaadii een, dabkay kusii horin kartaa ama puntlandna waxay keeni karaan iyaguna dhinacooga kasoo hinqadaan ay ka yimaadaan may lama odhan karo madaxweynuhu dhulkiisii u marayaa dalkiisii qaybo kamiduu booqanayaa weliba saasay soomaalia duqaad ku muujisiyo dalkeediibaa barmaqan yahay deegaanka tukaraqna ciidamada qaranku waxay ku joogaan inay dhulkoodiiba joogaan nabadgelyay ku joogaan xuduudahooday sugayaan dadweynihii deegaanka tukaraq halka joogay madaxweynaha uu si kaliya laabay usoo dhaweeyeen waayahay annaga waxa weeyaan Een, haddaan ku annagu waa weydi- dalkayagii madaxweynuhuna dalkiisuun meel kamida buu saakatigi waa agaag geesta kale haddaynu eegno dabcan markii uu soo marayey een, eh, caynabo oo kale een, eh, adiguna haatan baad carabaabtay een, eh, nabadgelyada oo kale ayuu ka hadlay iyo weliba deegaanka ama gobolka oo kale een, een, hanaanka sida nabadgelyaa loogu wada noolaan karuu madaxweyne biixi ka hadlay een, idinka dhankiina ma diyaar diyaar ma utiin in colaada tukaraq la dhammeeyo oo halkii dee dagaalo iyo isku horimaadyo ka iman lahaayeen wadaxaajood iyo wadahadal laga wada hadlo lagu dhammeeyo
annagu sida madaxweynaha iyagu ka dhawaajiyey mar kasta nabadgelyada naga go-an nabadgelyaanu diyaar u nahay ciidamadeeduna halkaa nabad bay ku joogaan wax kastana waanu ka horumarinaynaa somalilandna caan bay ku tahay nabadgelyada daandaansi iyo dagaal annagu midna ma doono dowlad kalena duulaan kuma nihin dalkayaga iyo xuduudahayaga waanu difaacanaynaa waagaag muddooyinkan waxaa soo baxay iyadana inta safarka ku guda jirteen in la joojinayo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ka dhexeeyey dabcan mucaaradka gaar ahaan xisbiga ucidoo kale een, guddoomiyahu wuxuu tilmaamay inaan een, taasi in la sii wadayo wadahadaladii oo kale oo dee joojinteeda aan sidaa lagu joojin karin Een, iyada taasi ma go-aan dowladeed baa in la joojinayo oo wadahadaladaasi saa lagu hakinayo mise waxaa jira een, eh, tallaabooyin kale ee dowladda somaliland mar walba waxaa ka goonaa geedi socodka wadahadaladii lagu kala guurayay ee lagu kala noqonayay ee labada dal ee somaliland iyo soomaaliya ay ku kala baxayeen masiirka ummadan ana ay ku xidhan somaliland inay wada hadal iyo wada xaajoodka todobiy labaatanka sana haysatayna ay sidaa kusii wadato wadahadalada somaliland mar walba diyaar bay ahayd beesha caalamkana way u sheegtay cid kastoo arrintaa danaynaysan way u bandhigtay inay somaliland arrintaa diyaar u tahay inay kala soomaaliya somaliland kala guuraan somalilandna ay madax banaanadeeda iyo goonisaa sutaageeda qaadato balse waxa arrintaa mar walba diidmo iyo dagaal aad joogtay o aan kala go' lahayn berber waday oo ku hayay farmaajo iyo maamulkiisa daamo ay joojin waayeen horu dagaalka ay ku hayaan iyo diidmada ay kala horumarayaan jiritaanka iyo masiirka ummadda somaliland ayna ka xun yihiin guulaha iyo maalgashiyada somaliland horumarkeeda ay ku gaadhay somaliland sidii madaxweynuhuna hore uga dhawaajiyey anigunan hore u sheegnay waxay go-aansatay inay wadahadalada gedi ahaanba ay joojiso madaxweynaha somaliland baa dalkan loo doortay isaga maandeedkiisa haysta siyaasadiisa ayaana lagu hogaaminaya madaxweynuhu sidaa uu sheegay mar walba ay nimankaas ay deen waayeen diidmadii dagaalka ay dalkan ku hayaan ee ninku diiday inuu kula dagaalamaya maxaa mi lagula hadlaayo wadahadalku sidee buu wadahadalo socon karaa afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da cabdixakiim maxamuud shirwac halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan duqaymo isaxiixiga waxay ka geysteen gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobollada dhexe iyagoo sheegay inay beegsadeen kooxda al-shabaab taliska ciidamada militariga ee maraykanka u qaabilsan afrika ee africom ayaa sheegay in duqayn ay ciidanka ka geysteen gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan laba duqayn oo toddobaadkan ka dhacday gobolka mudug ay ku dileen soddon iyo toddoba ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxaa sidoo kale duqayn labaad oo isla gobolkaasi ka dhacday ay sheegeen in tiro kale ay ku dileen oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab africom ayaa tilmaamtay in weeraradaasi ay sameeyeen ciidanka maraykanka aysan wax khasaaraha u geysanin dad rayda balda xawo toddobaadkan waxaa kooxda al-shabaab ay ku dileen mid ka mid ah nabadoonnada uga caansan degmadaasi kaasoo lagu magacaabi jiray dhaqane qaasim amiin gaari uu lahaa xildhibaan daari amiin jeeso ayaa toddobaadkan waxa uu ku qarxay gudaha magaalada muqdisho gaarana agaarka hoteelka maka almukarama xilli xildhibaanka uu ku jiray hoteelka maka almukarama isagoo warbaahinta la hadlay ayuu toddobaadkan daari amiin jeeso sheegay in la doonayay in weerarkaasi isaga lagu dilo ha yeeshee uu ku dhaawacmay darawalkiisa islamar ahaantaasina uu weerarkaasi cambaaraynayo doorashada maamulka koonfur galbeed ayaa mar kale dib loo dhigay toddobaadkan tanina waxay noqonaysaa markii labaad oo dib loo dhigo iyadoo hore la rajaynaya in doorashada ay dhacdo toddobiyo tobankii bishan aynu ku guda jirnay nofembar balse suurageli weydey arrimahan dib u dhacyada doorashada iyo isqabsi weli jira oo ku aadan qaabka doorashada loo gelayo ayaan qaybaha dambe barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa ururka onlf ayaa toddobaadkan waxaa ciidamo ka tirsan jabhaddaasi ay soo gaareen magaalada jigjiga ee gobolka soomaalida dalka etoobiya arrintani waxa ay ka dambaysay kadib wadahadal dhex maray dowladda etoobiya iyo ururka ownlf ciidamo ilaa iyo qiyaasii saddex boqol lagu qiyaasay ayaa dhinaca eritreya ka soo galay toddobaadkan afhayeenka ururka onlf cabdulqaadir xasan hirmooge cadaani ayaa v o a sharaxaad ka siiyey ahmiyadda nabadda iyo wadaxaajuudyada ay la qaateen dalka etoobiya iyo ciidamada gudaha dalka etoobiya soo galay ee onlf ka tirsan waxa ay ka dhigan tahay wadahadalladii hordhaca ee ee basig ahaa ama saldhiga ahaa waa iyagii bishii hore koo iyo labaatankeedii aasmaro lagu saxiixay wadahadallada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jabhadda iyo ciidamada dibadda ku maqan ay yimaadaan guddiyo wadahadalla dhisi doonaa ilaahi hadda heshiiskii si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka somali state iyo xagga federaalka waa ma xumo waxoogaa birocracy oo culturka etoobiya oo iska yar gaabinaya waa jira laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe etoobiyaba weli inay heshiiskii xurmaynayaan oo socda saasaanu qabnaa kaasi waxa uu ahaa afhayeenka jabadda onlf cabduqaadir xasan hirmooge cadaani waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo labanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad barnaamijka qaybaha horeba aad ku maqlayseen doorashooyinkii maamulka koonfur galbeed ayaa mar kale dib u dhacay toddobaadkan iyadoo la filayey in markii hore doorashada wakhtigii loogu talagalay in doorashada ay dhacdo ay ahayd toddobiyo tobanka bisha nofembar ee sii dhammaanaysa haddaba dibudhacyadan doorashooyinka maamulka koonfur galbeed maxay salka ku hayaan arrimahaasi iyo qodobo kale waxaa la qaadaa dhigaya cabdulaahi cabdi cumar oo ka tirsan wasiirada maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha magaalada baydhabo isagoo jooga ayuu barnaamijka marti noogu yahay cabdulaahi bal waxaa sharaxaad naga siisaa sababta ka dambaysa dibudhacyadan maxay yihiin waxaa dhammaaday xilligii dowladdii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan afarta sano ahayd sida uu dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed qabana waxay doorashadu ku aadanayd toddoba iyo tobanka november sida la wada ogsoon yahay ay soomaalida iyo bulshada caalamkuba ay la socotay waxaa jiray caqabado badan oo ku hareereysnaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan siyaasadda soomaaliya gaar ahaan siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa jiray oo muddaba taagnaa kala aragti duwanaasho ku aadan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka taasaana keentay in ay sii cuslaato siina adkaato xaaladii siyaasadeed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saan ogsoonahay hadda waxaa mar labaad dib u dhacay waktigii loo qabtay doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tii hore waxaa sababay xogan oo hareeyey madaxweynihii tegey ee iscasilay madaxweynihii hore shariif xasan sheekh qaadan iyo dowladdii federaalka oo ugu dambeyn sababtay in madaxweynehu xilkii iska casilo kana tanaasulo musharaxnimadiisii teeranka labaad uu isku soo sharaxay tan labaadna maxaa keenay marka in dib ay ugu dhacdo doorashada midda laba midda midda laana waxaa keenay maadaama waktigii meeshuu ku dhamaaday sidaas daraaddeed mas-uuliyiintii ama golihii baarlamaanka iyo guddigii joogtada ahaa ee baarlamaanka waxay u arkeen in waktigoo aada cariiri u ah aawadeed loo baahan yahay in sideed labaatanka bisha november laga dhigo kadibna guddigii ay soo magacaabeen guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana markii dambe uu ansixiyey ayaa iyana waxaa u muuqatay in waktiga ay guddoonka ama guddiyada joogtada baarlamaanka ay soo saareen ay tahay wakti aada u cariiri ah saa ku aragtay jadwalkana waxay soo qorsheeyeen shanta bisha december haddii ilaahay marka siddeed iyo labaatanka novembar meesha ay ka dhici lahayd baa shanta decembar loo riixay ha shanta december marka wasiir dhinaca kale arrintani doorashooyinkan dibudhacyada imaanaya sidaad sheegtay khilaafaad ayaa markii hore sabab u ahayd dibudhacyadan hadda rajo inta leeg baad ka qabtaan in doorashadan xilligeeda lagu qabto rajada laga leeyahay in doorashadani xilligeedii qabsoonto waa waa waa boqolkiiba sagaashan doorashada waktiga hadda ay guddiga doorashada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay u qabteen sidiisii ayuu u dhici doonaa haddii ilaa idmo waa laga soo gudbay marxaladii ahayd isqabsiga iyo isyijiidka waxaana hadda la taagan yahay marxalad degan oo isfahan ku dhisan loona loona loona taagan yahay ama laga dhursugayo maalinta shanta december ah iyo cidda ilaahay siiyo nasiibka madaxweynenimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa jiro tuhun ay qabaan dadka qaar oo ku aadan in la doonayo in xubno qaar ee musharaxiinta laga reebo doorashada taasina ay sababteeda leedahay dib u dhacyadan marar badanna iskudayadan ay socdaan arrintaasi bal maxaad uga jawaabaysaa marka laga hadlaayo siyaasad iyo iyo aragti siyaasadeed dadku way kala aragtiduwanaan doon karaan aniga ka cabdullaahi ahaan ama ka ka wasiir ahaan aragtida aan qabo ma ahan dib u dhacyada ku yimid doorashada in dad qaar la reebo ama xubno qaar la reebo waa waxyaabo ay duruufaha iyo xaaladahii jiray wakti dheer taagnaa ay sababeen wakti badan laguma darin wejigii horena waxaa lagu daray wax ka yar toban casho haddana sidoo kale waxaa lagu daray toddobaad oo keliya kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed cabdulaahi cabdi cumar oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa tani kulinta dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
hambalyada iyo heesa dhegaystayaal aan idhaahdo barnaamijkii aan idhaahdo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aynu intaasi kaga nimaadnayo jamaal axmed cismaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira halkan inooga soo tabin doona ibraahim xasan daandure iyo cashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkana xiisaa lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahinow inta badan barnaamijkan waxaan ku bilownaa dhambalada dhegeystayaasha ay noo soo dirsadaan laakiin haddaan maanta ku bilowno mid ka mid a heesaha danana ee haddee hadda waa heesaha xulka ah ean barnaamijka usoo xulno haddaan ku bilowno maxay kula tahay ayaaba heli kara dhankii dambaalada caasha haddiyaan kaa horreeya waxaa noo baaqaya abu cumar yuusuf waa suge hooyo madiine fiidow sabriye iyo nabadoon waa sugo cumar yuusuf xaaskiisa iyo carruurtooda cabdikariim cumar yuusuf shariif cumar yuusuf muuse cumar yuusuf nuuro cumar yuusuf xaawo cumar yuusuf deeqo cumar yuusuf adeer maxamuud yuusuf waa suge maxamuud kishow adeer muuse yuusuf waasuge iyo adeer fara yuusuf waasuge waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan cilmi cumar yuusuf iyo waxay yidhaahdeen iqro macalim sabriye oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin arooskaasi waxaan eebbe uga baryaynaa in bashbashii barooqa ay la kulmaan iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim ow goor dhawood waxaad dhegaystayaasha usoo qabatay jacaylku miyuu hadlaa haddana waxaa la leeyahay jacaylkii qabyoobay haye jacayl jacayl jacayl jacayl si walba waa loo sheegay luuqad walbaa lagula hadlay si walbaa looga dacwooday laakiin weli dhakhaatiirta iyo ilaa iyo hadda meeluu ku nool yahay iyo cid ogma laha dhakhaatiirta jacaylka way soo saari laayihiin weli jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaan hilaac markana dhegaystayaasha aan u kala baxyo
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshe quso qamuunya jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qamuunya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qaybkan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbe qaybkan sugayaa sugayaa sugayaano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbe wadnihii samir qaadooyeel qalbigiigoy bogsayooyeel dareen qasbaayayo sannadan qatanaa darteede nafti iga yeeshay quuso wadnihii samir qaadooyee qalbigii hoy bogsayooye dareen qasbaayayo sannadan qatanaa darteede nafti iga yeeshay quuso
codka fanaanka nimcan hilaac intaas haddaannu ku dhaafno iyo heesta jacaylkii qabyoobay dhambalada dhegaystayaasha ay soo dirsadeen ayaan mar kale dib u milicsanaynaa assalaamu calaykum v o a soomaaliya naga guddoon baa laleeyahay salaan waa idinka guddoona mid la midna waan idiin soo gudbinaynaa marka xigta bay idhahdeen annagoo kale ah hooyo batuulo shoobe iyo aabe daahir dhurre iyo sacdiye daahir dhurre maxamed nuur daahir dhurre iyo xasan daahir dhurre iyo xuseen daahir dhurre nuuriyo daahir dhure iyo cadeey daahir dhure iyo faadimo daahir dhure iyo waxaa la yidhi sidoo kale abaay daahir dhure iyo nuuney daahir dhure iyo ibraahim mursal macalin cali ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay caliyare iyo sidoo kale haajiro macalin maxamuud iyo ugu dambeyntii maryan cali wiir iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi oon halkan lagu soo koobi karin dhammaantood dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad farxadda dhalashaha u dirayaan baa la yidhi xasan daahir dhurre iyo sameey boorey xuseen oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan misir baa la yidhi waxaana loo bixiyey cabdirasaaq xasan daahir dhurre waxaan leenahay soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray cabdiraxmaan muuse cilmi shire iyo xuseen maxamed guuleed ugaas xasan bashiir siciid liibaan maxamed shirwac mursal maxamed faarax faadumo muuse cilmi shire iyo aragsan bashiir siciid ilays daahir daahir muuse cilmi shire maxamuud muuse cilmi shire nadiifo muuse cilmi shire shukri muuse cilmi shire siciid muuse cilmi shire canab salaad cali shire khatro axmed maxamed samsam maxamed maxamuud ayaan guray maxamuud iyo dayib xuseen maxamed nawaal cilmi guray axmed cusmaan cilmi guray iyo yuusuf maxamed cilmi iyo waxay yidhahdeen cilmi xuseen maxamed cilmi waxay dhammaantood u hambalyaynayaan siciid cusmaan cilmi guure iyo maryan faarax cali oo arooskooda uu ka qabsoomay hotel biza house ee caasimadda muqdisho ducaduna waa dharkiina ay leeyihiin caasha ayaa arooskaas maxaa ugu ducaynaysaa arooskaasi waxaan eebago baryayaa ibraahinow inuu noqdo midkii waara ah awlaada khayr qabtana lagu kala xeelo aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ibrahinow dhinacaaga mar kale webigii qaadayoo taan u heshanayo warwaraabintaad ku wanaagsan tahay
waxyeelada kuma wanaagsaneed dad qaadow haddii liraa kuma jiro salaamaad wuxuu leeyahy marka webigu wuxuu ku fiican yahay in wax lagu waraabsado laakiin dad qaadow hadduu usoo dhaco waa halis waxaa ku luqaynaya fanaanka axmede abubakar albumara
wabigii qaadayowtaan weheshanaawabigii qaadayowtaan weheshanaaye maxaa kuugu wacanood wadkeedii u noqotay ama waad jeclaydo wacadiyo heshiismaad wacadiyo heshiismaad wa hore lahaydeen war waraabinta waraabinta dhulkaad ku wanaagsan tahaye waxyeeladaadii anigay waxyadaa igoyse waxyeeladaadii anigay waxyadaa igoyse naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna goobi socdaan ahayo wadan dhex maraya wabi socdaan ahayo wadan dhex maraya mujado wareegiyo biyo biyo waalan malihiye ma rabine inaan waxyeele wakhtigeedii baa gale wakhtigeedii baa galayo soo waaban weyde waan ka xumahay waan ka xumahaye geedida cishqigaagu wiiqme walbaxar la'aan samiro wardigiyo salaadaan wardigiyo salaadan kuguwaaninaye naftu waana diidaye webigii jaceylko naftu waana diidaye webigii jaceylko iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi webigii qaadayowtaan weheshanaye webigii qaadayowtaan weheshanaye weligee intaan jiro wanaag wanaag hayga filanine weerar iyo colmooye walle nabadi naga dheer walle nabadi naga dheer wana ku maqalaye mana waalniye mawaalaniye jacayliyo wadbai heshiiye wabigii shabeeliyo jubba aan wareeste aan wareeste bal inay wax sheegaan wabigii shabeeliyo jubba aan wareeste jubba aan wareeste bal inay wax sheegaan naftu waana diidaye
banaanku uba dhaartay ibraahimow weerar iyo col mooye walle aniga iyo adiga nabadeenna ma dhex taalla buu leeyahay waa tahay axmedee abuubakar iyo codkiisa haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada caasho waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaa dhambaalkani soo qoray faysal maxamed bakaal waxa uu joogaa baydhabo jannaay buu yidhi hambalyo aroosna oo farxad leh waxaa diraya buu yidhi dadka kale ah hooye faadimo cismaan cabdinuur hooye xabiibo cismaan cabdinuur hooye caayisha aadan cali iyo abi cabdulaahi cismaan cabdinuur iyo abi siciid cismaan cabdinuur aabe mayow aadan cali iyo cabdulcasiis mayow aadan faysal cabdulaahi cismaan iidle cabdulaahi cismaan fardowse cabdiraxmaan cismaan nuurta cabdiraxmaan cusmaan iyo faadimo ilyaas dhure iyo khadiijo ilyaas iyo ibtisaam ilyaas iyo saciide ilyaas iyo sidoo kale injineer booroba halkan soo galay iyo kamas faaraxna wuu ku xigaa iyo faysal maxamed bakaal iyo xamsa muuse sahal iyo baxsan barkhad iyo ikraam aragsan dhammaan dadkani oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa baa layidhi waxay hambaliyo meheroo wacanna u dirayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda farta iyo faraantiga intii la sheegi karaa layidhi waa lasii wada weliba faraska iyo geeyadana waa layidhi ibraahim waa tahay waa salma cismaan cabdinuur iyo sheygeeda isxaaq cabdulaahi cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd baa layidhi saddex iyo tobankii bisha november ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaan leenaha bay yidhaahdeen reerkii lagu nastee lagu nagaado allah ha idinka dhigo ducadana waa xaggiina iyagaaba dhameeyey aamiin ayaan raacinaya ibrahim
waa tahay waxaa dhambaal uu nooga yimid hooyo ruqiyo cusmaan aadan hooyo khadiijo xirsi cabdi safiyo maxamed mursal khadiijo maxamed mursal sahraluul maxamed mursal xabiibo idil maxamed mursal iyo seynab maxamed mursal iyo cabdirasaaq maxamed cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo ifraax nuur cali xaleemo xasan mursal faadumo xasan mursal abyan xasan mursal siciido xasan mursal muuse xasan mursal daa'uud xasan mursal maxamed xasan mursal zahre sheekh cumar cabdulaahi iyo aamine sheekh cumar cabdulaahi iyo dhammaanba reer maxamed mursal iyo reer xasan mursal oo dhammaantood kala jooga maraykanka yurub sacuudiga iyo soomaaliya waxayna taaniyad gaarsiinayaan khatro xasan mursal iyo xasan sheekh maxamed cabdiraxmaan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin aqalgalkiina eebe haydinkaga dhigo mid aada ku raaxaysataan islamarkaasna uu idinkala siiyo u badaqeer qaba annaguna aamin ayaan leenahay waa tahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta afraad ee barnaamijka ibraahino waxaan soo qabanayaa daydayaa ma daalo isna ima daryeelo annaka ma dambeeya ma laygu dawgalay jacaylkun baa weli la daba taagan yahay haye waa isdaba soconayna meeshaan ku kala hadnow
madryeelo iyo codkii mogool ayaan intaas ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada caasha haddaan ku noqonno wuxuu dhambaalkan naga soo gaaray maxamed maxamuud yuusuf tuxubow bishaar maxamuud kishow iyo waxay yidhaahdeen eedo xulbo yuusuf waa suge iyo eedo moomino yuusuf waa suge iyo abti cabdulle fiidow sabriye iyo abti faarax fiidow sabriye abti nuur fiidow sabriye habaryar suuban fiidow sabriye habaryar muumino fiidow sabriye habaryar khayra fiidow sabriye iyo waxay idhahdeen madiina maxamuud gocow iyo seenab maxamuud gocow maryama maxamuud gocow iyo canab faarax fiidow iyo shire farey dhaaley mukhtaar cabdi dhicisow iyo cabdulaahi muuse siyaad iyo cali deeq muuse siyaad dhammaantoodna waxa ay joogaan muqdisho hiiraan magaalada beledweyne iyo buulo burto tardo boqokori iyo meelo kale oo dunida waxaana ay jecel yihiin in ay tuhaniyad gaarsiiyaan cilmi cumar yuusuf iyo ikhra macalin sabriye oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho way leeyihiin arooskiina eebaydin kale sii ubad kheyr qaba waan idiin duceynaa aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray adeera cali hilowle yuusuf iyo sidoo kale adeer cabdulaahi cabdi raage baa la yiri iyo adeer cabdulaahi maxamuud jilibey adeer daahir axmed taakow cumar muuse deer iyo saabriin cismaan maxamed iyo xaawo hilowle yuusuf maryan maxamed sharawaa iyo cabdiraxmaan maxamed sharawaa waa dhammaan ilmo sharawaa iyo sidoo kale ayeeyo wiilo axmed cali iyo ayeeyo kaamilo axmed cali iyo ayeeyo dahabo cadow tooxow yaana ka tegin waxaa kaloo ku jirta abaaya miski maxamed cabdi waxay dhammaantood iyaga oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay tahniyad dhalasho farxad leh u dirayaan aabe maxamed cabdi raage iyo farxiyo maxamuud sharawaa oo ay gabar igu dhalatay xaafadda argentiin ee magaalada muqdisho waa degmada kaaraan gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi mushtaaq maxamed cabdi raage ducada waa xaggiina waa tahay mushtaaq oo ku dhalatay xaafadda argentiin ee degmada kaaraan ee muqdisho waxaan ugu daceynaynaa in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarta aamiin anna dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashi wuxuu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed iyo yaasiin jaamaca maxamed siciid cali maxamed aamiin cali maxamed iyo khatra cali maxamed iyo ifraax cali maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir sabaad maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye saado maxamed diiriye iyo dhammaanba reer maxamed waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad hawada u marayaan shiina cali maxamed iyo mune axmed aadan oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada burco gaar ahaan xaafadda balaase toddoba iyo tobankii bisha nowembar ducaduna waa daandura yidhahdeen waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahinow bal dhegeystayaasha usoo qabo eeryaamo subxeed noqoy caashaqaagii haye caashaq baan ilayn siday aan cago ku taagnayn ana kuma calool same haye muxuu ku taagnaa waxaan weydiinaynaa asma saban waa tahay iyada ayaanan ku soo gabagabeynaynaa dabcan guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadka waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay ibraahim xasan garabey daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashicuud intaan mar kale kulmi doonno haddii aan la idmo aan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
laga waayo ciido cagarkii buu yadsaday maanta caynkii maahe cusubkaba marbaa jira laga waayo ciido cagarkii buu yadsaday maanta caynkii maahe eryaama subaxeed moqay caashaqaadii eryaama subaxeed moqay caashaqaadii anna kuma calool samiin eryaama subaxeed moqay caashaqaadii eryaama subaxeen maqay caashaqaagii anna kuma calool samiin haddii uu culays jiray madacalool adaygii haddii uu culays jiray madacalool adaygii caashaqabaani laysiday way aan caga ku tagnay caashaqabaani laysiday ah aan caga ku tagnay haddii uu culays jiray madacalool adaygii haddii uu culays jiray madacalool adaygii caashaqabaani laysiday way aan caga ku tagnay caashaqabaani laysiday ah aan caga ku tagnay
waagaag dhegaystayaal heestaasi waxay u dambeysay dabcan barnaamijkii hambalyada ee heesaha ibraahim daandure iyo weliba caashe ibraahim aada way mahadsan yihiin dabcan dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa ama aanu idinka raalli gelinaynaa in waqhtigu noo saamixi waaye in aanu idinla wadaagno waraysigii safiirka soomaaliya ee waddanka maraykanka dabcan idaacadaha iga soo socda aad ku maqli doontaan islamarkaana aad kaga bogan doontaan qaybaha kale ee ka dhiman waraysigaasoo idaacadaha iga horeba aad qaybihi kala dhegaysateen heestaasaana dhegaystayaal gabagabo ah idaacadayda galabnimo oo halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuca iyo soo saariistii isku dubiriidkii bashiir abikan cabdulaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo
shaadii ku dhaaftaan ku dhaaftaan soo celin waqtigo cishaadii ku dhaaftaan ku dhaaftaan soo celin waqtigo caadkiyo daruurta cadcidaa marqariyo uxur iyo caddays xiga waana calaf nasiibkuye dodkii irmaana wayway abmacaano kama dhamin dodkii irmaana abmacaano kama dhamin anna ciirsi low daday dodkii irmaana abmacaano kama dhamin
This is